magaalada boorama ayaa lagu qabtay kulankan oo lagu magacaabayay guddi ka shaqeeya wax ka qabashada abaaraha ka jira gobolka awdal kuwaasi oo saameeyey dadka iyo dunyada kulanka waxaa ka qayb galay maamulka gobolka odayaal guddiga la magacaabay iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha gobolka awdal maxamed xasan jaamac ayaa ku dhawaaqay magacyada guddiga loo xilsaaray wax ka qabashada abaaraha ka jira gobolkaasi waxaanu halkan isla garanay in guddi abaareed oo guddiga taakulinta abaaraha la magacaabo guddidaasi waxay ka kooban yihiin kow maxamed daahir dhowel sheekh xasan diheye axmed sheekh ibraahim bilaal cumar cabdilaahi cumar cumar gurey caaqil rooble xasan wacays jiif caaqil cabdi cigas salsal jiif caaqil daahir cismaan cilmi oday diiriye daahir nuur guddidii hore ayay raggaasi ka joogaan guddida dambe aanu ku darnay waxaa kow ka cabdiraxmaan xuseen tubeec sheekh cabdiraxmaan xuseen tubeec sheekh xasan khayre dirir caaqil mahad jaamac subagle sheekh maxamed cabdi xasan shiine sheekh cali cilmi caaqil maxamed cabdi bile caaqil ismaaciil xasan aaraaye caaqil ceelaabe caaqil faarax xaaji xasan cumar waaberi maxamed ciise daahir khaliif cabdilaahi aw cilmi iyo laba oday oo iyagana magacyadooda naloo soo gudbin doono insha allah oo nimanka nala joogin xubnaha ka qayb galay kulanka lagu magacaabayo guddigan ayaa hay-adaha iyo qurbajoogta ka codsaday inay door ka qaataan caawinta dadka ay saameeyeen abaaraha waxaan leeyahay markaa ha loo diyaa loo diyaargaroobo ha la diyaariyo ha loo saro kaco hadday ganacsato tahay iyo hadday qurbajoog tahay kii wax badan ilaahay u dhiibay iyo kii wax yar rabalaha u dhiibay iyo gabadha ilahay wax badan u dhiibay iyo gabadha ilahay wax yar u dhiibay dumarkaaba ka wax bixin fiican ragga inta badane waxaan leeyahay guddidaan ha loo diyaar garoobo dadkaa ha loo gurmado dowlad iyo dadweyneba baaqu wuxuu yahay codsigu wuxuu yahay in dadkaa abaartu hayso dadkeenniya loo gurmado la kaalmeeyo la taageero la tiiriyo insha allahu una ninna ka hadhin meeshuu doonaba ha joogee dal iyo dibad guddigan ayaa deeqaha ay soo gaarsiiyaan muxsiniinta hay-adaha iyo qurbajoogta waxa ay sii gaarsii doonaan dadka tabaalaysan ee ku nool gobolka awdal